duruufo dhanka nolosha ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku haysta qoysas u badan haween iyo caruur islamarkaana kasoo barakacay colaadaha ka jira qaybo kamida gobolka hiiraan sida degmada maxaas iyo deegaano hoostaga qoysaskan oo si kadisa uga soo hayaamay guryahoodii islamarkaana aan wadeen maacuun dhar iyo hooy ayaa xilligani wajahaya xaalado nololeed kuwaas oo aan weli helin gurma deg deg a qaar kamida barakacayaasha dhowaan soo gaaray magaalada beledweyne kana soo hayaamay degmada maxaas oo wajahaya duruufo adag oo dhan walbaba ah ayaa codsaday gargaar degdega wallaahi wax nolola ma haysano maadaama markii horena aan qalimo uga cararay wixii alaabaiyo wixii wax ku cuni lahayna haddana xamar aan kasoo tegay maxaas yimida ee iiga daba yimideen waxa haddana tol la siiyey iyo wixii aan hadda markaas helnaan haddana aan mar labaad kasoo cararnay waxay la abuurtoon haysano maba jiraanbo hergelme malihiin waxa wax ku cunno ma haysano waxa ilmo ku seexsanno ma haysano xijaabadayna ayna ilmaha u kala jeexnaa lix canug toddoba canug sideed canug si wax u kala gaaraana ugu huginaa sasiiri male saxan badar lagu cuno male macalga male koob shaah lagu cabo male haateed caanimiir ma lahan jelemed ma lahan wax ilaahay abuurto oon haysano male ciidaha badarka karsanaya digsiyada inay ka sugnaa xilligaas kadib waxaan helnaan kusii karsanaa wallaahi waxaan dareemaynaa dhibaato fara badan iyo baahi fara badanaa dareemaynaa oan hadda lasoo koobi karin waayo hal marood guurto oo guri kaleeto degtood alaabtaada ad haysataa dhibta aragta leh laakiin adoona wax haysan hadaad guurto guri kooba degto oo waxaad godlato iyo waxaad cunto iyo waxaa cabto aanad haysan ilmihii reedaa kaaga dhigiinahooyo waxaysii ay leeyihiin waxaad ku maareydana aana haasan dhibkeeday leedahay marka saas darteed waxaan codsanaynaa in gurma deg dega loloo fidiyo saas darteed marka anakoo shan qoys ah ilaa ciddii hore deganeed lix qoysaan hal guriga ku noolnaa waa soo qaxnay saas awgeed ciidaan ku kor noolnahay wax godolo ma haysano wax raashiina ma haysano wax nolola oon ku haysano ma lahan wax jiifo oon ku jiifanana ma haysano saas darteedna ciidaan ku kor noolnaa wallaahi qofba meelay u qaxday qof buuliburti u qaxday qof beledweyne usoo qaxday qof teedaan u qaxday teedaanku u qaxay xitaa qax kalaa sii galayo waa sii qaxeen waa la kala carar qof matabaan qofba meesha islaada waa ku nabadgelaydaa walahi noloshayno iskuma aadano sidii la rabay maha waa cariiri nolol isku aadano iskulamar ma haysano daawooyin ma haysano ninkii layidhaha biyaha webigaa laga cabaa wax isku aadano hadda haysana ma jiraan xaaladu waa nagu adagtaa marka xaaladu waa noocaas dad naga sii dardarano waa jiraan dadka ina soo qaxay sida sida teedana kale usoo qaxay haddana sii laba qaxay magaalada beledweyne ayaa martigelisay barakacayaal badan kuwaas deegaanadoodii uga soo hayaamay colaado abaaro iyo fatahaado iska daba yimid